Wasaaradda Deegaanka iyo Cimilada ee dowladda federaalk ayaa lagu eedeynayaa in aysan bixin lacagta kirada ee hoyga ay ka deganeed magaalada Muqdisho. Qoyskii lahaa guriga oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay cambaareeyeen falkaani ay wasaaradda kula kacday, iyagoona sheegay in xaqooda la doodsiinayo. Wakiilka haweeneyda guriga iska leh ayaa waxa ay sheegtay in marar badan ay saxaafadda ka hadleen ilaa iyo haddana aysan jirin cid wax ka qabatay tabashadooda.
magacayga waxaa la yidhaha cabdiraxmaan cali waxaan ahaa wakiilka maam faadmo cumar xuseen jimcaale guryahaas waxaa ka mid ah wasaaradda deegaanka guriga ay ka guurtay oo xuquuqda ilaa hadda la sii la-yahay wax badanna idaacadda waa laga hadlay laakiin wax u soo jawaabay ma jiro marka waxaa wax lala yaaba ah qof muwaadin soomaali ah in gurigiisa inay dowladda inta kiraysato haddana kirida aysan bixinin la guurto haddana aan xuquuqdiisa la siinin oo meel walba ay la hadasho meel walba ay gasho marka waxaan leenahay madaxda midda wax garta kuma jira miya oo maamadaas xuquuqdeeda ka- uga soo qaada wasaaradda Tani ayaa muujinaysa dhaqaalaha iyo burburka ay wajahayso dowladda federaalka oo maraysa heer ay iska bixin laadahay bixinta kirada guryaha iyo sida ay ugu dhiiran tahay boobka hantida shacabka ku nool magaalada Muqdisho.